horta bahre waxaa ka qaaday fasaho fasiibaha naabi ahaa ka qaaday raxmad ilaahay waaye alxamdulilah laakiin wax walba horay qadaran ay ka dhacaan waa musiibo oo baardeeda gurigeeda kama dhicin tan oo kale oo fasaxakan beedkan oo kale kama dhicin abad intaan haddaan intaan joogo oo haddaan jiro weli ma arag marka alxamdulilah aafo weyna ka dhacday oo hanta iyo buurinta wax walba baabiisay hoolo digaag ha noqoto hoolo cari yar ha noqoto habeenimo ayaa fataxaad ka imaaday marka alxamdulilah alxamdulilah waa wax ilaahay lagu mahdi waayo waxa waaye dhibaato weyna meesha ka dhacday dhibaato weyna ka dhacday marka waa musiibaan dhihi karnaa musiiba aan caadi ahana ka dhacday meesha
dadka ku guryo beelay ee rababkan iyo dadadkan kusoo rogmaday xaafadaha baar dheere imisaa lagu qiyaasay
wallaahi waxaa lagu qiyaasi karaa laba xaafadan waaye xaafada yaaba adegafa shan boqol oo qoys ugu yaraan adiga sideed boqol sideed boqol ilaa kun qoys kun qoys waan dhihi karaa ilaa kun qoys waa ka badan yahay hataa haddaan ka haddaan ka badan yahay mama ka yar ayaa wax gaareen waa barer ninkii taqaana ayaa taqaaneen waxa waaye ilaa gowaanka meel masaafadan ilaa iyo shan kilometer square ah ayaa meesha wax ka baaba'ay
ilaa hadda dadkan ku guryo beelay rababka ka da-ay degmada baar dheere ma jirtaa dib u dejin loo sameeyey
maya maya ilaa hadda wax dibadejin ah maamulka waxaa la tacaalayo ilaa hadda maamulku asigna weli tabar mise kahanin ayaa la tacaalayo dadkii deegaanayuu samaynayo oo dadkii gurminayo oo dadkii gudaha oo joogeen oo waxgaradka deegaankii iyo ganacsatadii uqaylilaansanayo mooyaane wax hadda dibadejin ama ma jiraan ninba qoyskii dadkiisa kor saaran yihiin ninba dadkiisa aniga hadda magacaaga hasan baardeer hadda xaafadayda oo deegaanka xaafadayda hal kama nool xaafadii waa baba marka alxamdulilah alxamdulilah marka waxaan dhihi karaa waa wax qadar ilaaha keena waaye marka ilaaha u mahadinaynaa insha allah waxa waaye intii waxaan gargaar weydiisanaynaa intiiba dadka wax na dhaamo oo walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan ayaan weydiisanaynaa codsi ah in dadkaasi usoo gargaaraan ay usoo gargaaraan oo meel walba ay joogaan dal iyo dibid iyo hay-adaha samafalka iyo
mis leedahay gargaarkaas la gaarsiiyey degmadaasi waa uu ku filan yahay dadkan roobabka iyo weliba daadadka ka dhashay saameynta ay ku yeesheen
maya maya kuma filan intaas kuma filan waayo fataxaadka hadda webigaaba hadda imaadi webigiyaaba hadda burqunayo hadda oo fataxaad hor hadda wedaba marka intaas kuma filan runtii intaas hadda waa ma dhihi karno waa intaas hadda wax yar oo oo gaanqab alla tacaalid yar waa mooyaane ma dhihi karno intaas ma gaarayso ma gaarayso oo mana deeqayso ummadda inta oo masiibada gaartay kuma filan aan dhihi karna dowladda federaalka waxaan dibaa caalamka intiiba wax oo oo deegaankaas u dhaqanayso madaxda siyaasiyiintii deegaanka kasoo jeeday intiba meesha oo kasoo jeeda siyaasiyiintana waa inay garab istaagaan oo wax ka qabtaan ayaan ka codsanaynaa dowladda federaalkana in khiyaar hadday geysay in kasii badan ayaan ka codsanaynaa insha allah si u gaarsiiso oo deegaanka dhibaatooyinkaas si wax loola taalo insha allah intaasaan aan ka codsanaynaa dowladda federaalka waa ku mahadsantahay khiyaaraha geysay intaas inta ka badan inaad soo badiso oo dadkii deegaanka ganacsatadii dadkii dibidaha jireen waxaan ka codsanaynaa inay deegaanka dadkooda soo gargaaraan aad baan uga codsanaynaa idaacadana waxaan ka codsananaa inay idina garab istaagto wixii boo cabasho deegaankaas ah inay idina garabkeeda nagu siiso insha allah